magacayga waxaa la dhahaa saalax cumar ibraahim waxaan ahay kamaatiga kunaso waaberi ilaa buula masuuri jeemeenkii aan ahay cabasho aan wadannaa cabasho aan wadnaa cabashadaas waxaa ka mid eh taankigan aan hoostaagannahay sannad buu dhisan yahay sannad buu meeshan ku dhisan yahay sannadkaasuu dhisan yahay waxba kuma haysanno taangiyaalkii la midka ahaayeen oo la qeybt ahaayeen biyahooda waa la cabbihay annagana waan ka oomannahay masaakiintii way ooman tahay bilcaantii way ooman tahay ilmihii iskuulkii dharkii wax loogu dhaqoo la le'yahay waxa ilmihii oo lagu xanaaneeyaa la le'yahay aadaan u oomannahay oonkaas aan ka caban haynaa dowladda koonta ayaan codsigaas u dhiiban haynaa annaga waxaan u baahannahay in codsiga annaga la dexgeliyo arrintaannadana la dexgeliyo oonkaas asageenna laga soo jawaabo dowladdana ay ka soo jawaabto annaga hebel ma dhehayno hebel iyo mataqaanaa wax oo hataa xumaan kale ma sheegayno laakiin wixiin wadanno waa codsigaas waxaan ka hadlahaynaa dhibkana haysto yaan ka hadlahaynaa moogi kama hadlahayno wax mucaranimo ama ruux magaciisa aan sheegahayno kama hadlahayno meesha aan taagannaha waad arkahaysiin inta hadlaysayna biyo unbay ka hadlaayeen moogi wax kamayna hadlayno wax kale ninka hadhow isku bedeli doono dadka mucaarad bay ahaayeen kankan bay ahaayeen wax hadalkiisa la qaadan kara ma aha maxaa yeelay waxaa dowladda iyo nin walba uu arkahayaa meesha aan taagannahay ka hadlahayno inay taangigii biyaha ay yihiin sidii nimankii iga horreeyeen ay sheegeen sanad iyo weliba wax yaan dhihi karnaa taangigan uu dhisanyi may aha in la yidhaaho ilmihii geediga geedkaasaan degayna na la yidhaaho oo wakti bay ilmaha lagu geedigelinay inna la yidhaaho ma yeeli karna annaga waxaan u baahannahay si degdeg eh si degdeg eh in haantan biyaheeda aan ku helno ma dhici karto maalin walba inaan booyada aan shubanno annagoona lacagayna booyadiina ay maaragtay madda ugu hoosaysa ay tahay shan kunoo shilin mishaar ma qaadanna annaga ilaahay baa nu cirsaaqa ee waxaan rabnaa in degdeg biyaha noogula keeno waxa aan ka cabanayno waxaa weeyaan biyo la'aan ma ogi ma aha wax kale dad macaynayno hadal kale kuma darahayno waxaan rabnaa si degdege in biyaha noogula keeno oo dowladda ay tillaabo ay ka qaado saasaan ku soo gaabinhaya arrintan waxaan isku keentay baahidan dadka dhan waxaa iskugu imaadeen halka iskugu imaadeen waxaa baahi jirta awgeed oomanaa jira waa lagu rafaaday dumarkii iyo gabdhihii kulli waxay ku rafaadeen cag inay garaangaryaan fiisna kama bixin karaan inay booyad shubaan oo haddana ay fiis bixiyaan oo haddana arigiiba say u xaraashayeen ku rafaadeen fiiska hadday arig intay gadaan ay biyo ku shubtaan haddana fiis ay kusii bixiyaan dhibkeeda ay leedahay waxaan leenahay dowladda sharaftan waxaan ka codsanaynaa si wanaagsan oo nooga cadsanayna sharaf leh odayaasha dhammaan iskugu imaadan saaka shaqadooda usoo xireen oy u soo istaageen inaan biyo helno nii sheegi annaga reer buula masuuri haddaan naho waan rafaadsanna waxaan isku ogeyn maalintii baalkan la bilaabay in shan sana na lagu gaarsiin doono shantan dambe doorasho dadku soo geli doono laakiin taas iida ee tiyaa soo baxday hadda taagan shanta kale ma gaaray haddii nadiifow aad baalkan biyo noogu shubeynin naga buji dadka keene uyeerah na laga bujiyo waxba nooma taray sabir iyo igu sabir ma rabno dadkii oona laan yahay roobkii dhibkii uu keena waa ogtihiin haddana biyo meel laga dhaaso ama laga dhifkiso laleeyahay biyoolihii jaafuu wadaa iyo dhooquu wadaa dadkii bay ku dhammaan hayaan meeshimua nadiif jaamac iyo wixii hoos imaanayo dhanbo waxaan iga codsanayn muddo maxaan ii qabanaya one week eh